guddoomiyaga ururka hanraabta gobolka hiiraan marwo farxiye cabdirashiid cabdi oo maalmagu howlo shaqa roogdi degmada buulo burda ee gobolka hiiraan iyo wayba kulun isxog wareysi ayaa la weelatay hanraabta degmada si walbadan iyo unku ogaata baahida iyo xilligun qaban hanraabta buulo burda xasan maxamed cabdi guddoomiyaga degmada buulo burda oon ka horeyntii daafuri kulanka isxog wareysiga iyo ammaani hanraabta degmada soo dhaweyneynaa mar labaad gudoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan farxiyo cabdirashiid oo maalmahanba howlo shaqo u joogtay degmada buuliburte halkan maanta waxaa ku kulansan haweenkii degmada buuliburte qaar ka mida oo runtii aan isleeyahay baahiyihii degmada way gudbi karaan haddii mar hore aad wayseen qof baahiyaha haweenka khaas u ah qof aad u gudbisaan haddii aad la aadaan hadda alxamdulilaahi waxaa nala joogo farxiyo oo runtii baahiyihiinana idinka dhagaysan doonto na tixgeli doonto haddii alla idmo runtii haweenka muhiimadday u leeyihiin bulshada la isaga sheekayma haweenku waa lafdhabarta bulshada runtii bulsho aanan haween lahayn bulsho ma aha hooyooyinkeenna iyo runtii aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa juhdi badan ayay geliyaan qoyska haddii ay noqon lahayd caruurta siday u kori lahaayeen siday wax u bara lahaayeen runtii juhdi xooggan ayay geliyaan marka muhiimadda ay haween ku leeyihiin haddii la yidhaaho la soo koobo ma la soo koobi karo marka waxaan rabaa in aad baahiyihiinna aad maanta a gudbisaan runtii waxaana rajaynna sida ugu dhaqsiyaha badan in wax laga qaba doono haddii aad la idmo aad iyo aadaa u mahadsan tihiin waa idiin mahad celinaa sidaa uga soo qayb gasheen xafladdan waana runtii waana bogaadinaa marwa farxiyana sidoo kale waxaan leeyahay soo dhowow kolley haweenkii qaar ka mida degmada buuliburta ayaa halkan fadhiya waxay kaala hadli doonaan baahiyaha ka jira degmadan ee haweenka dhankooda khuseeya waxaana rajaynaa in cidda ay khusayso oo adiguba kow ka tahay ay arrintaas ay ka jawaabi doonaan haddii aan laydmo aana ku mid ah hanraabta degmada buulaburd oo ku hadali kulankiiya waybayo eeddheeriyo ka sheegana in hanraabtiyo oon baahanyiin walyaabo badan baa hashal duuniyo qaban maana raxiin acuudu bilaahi min shaydaan rajiin dhammaan haweenka degmada buulaburd waa salaamantihiin salaamta islaamkaan idinku salaamayaa waxaa kaloon salaamayaa walaasheen farxiyo oona soo booqatay iyadana ilaahay kheyr ha siiye annaga waxaan nahay ururka degmada buulaburto in badanna waa soo halgannay in badan magaaladan waa usoo ololaynay in badan maxay ahayd waxbaa usoo qabannay annaga ururka buuliburta qaas ahaan waa dulmanahay waa haweenka degmada buuliburta waa dulmanahay agab ma haysanno maxay ahayday xurmayn ma haysanno xafiis ma haysanno meelaan isugu imaanno oon isku waraysanno ma haysanno waxaan ka codsanaynaa walaasheen inay naga sii gudbiso codsigeenna sida ay dowladda federaalka iyo midda maxayd hirshabeelle intaba ay wax noogu qaba laheyd naloo xasuuso lahay naloo xusi lahay intaas ayaan ka codsanaynaa walaashay waxaa meeshaan ka salaamaa haweenka degmada buuliburto walaashay farxiyo annaga ururkii hooyooyinkaa nahay waa soo rafaadnay dhib iyo rafaad waan aragnay ha ahaatee meel oo maanta oo agab yaalla ma jirto annaga waa u baahannahay cilaansaarka waa u baahannahay tadooga waa u baahannahay wax kasta waa u baahanahay qol aan lahayn oon iskugu imaanayni xitaa qolkii waa noolaga qaatay rafaadaan nahay waxaan rabnaa annaga meel aan iskugu imaanay inaan noola sameeyo walaashay farxiyo
waxaan codsanaynaa haddaan nahay ururka haweenka degmada buuliburte waxaan codsanaynaa dowladda wasaaradda hirshabeelle iyo dowladda federaalkaba in ayna maamuusaan ee xafiisyo noo dhisaan ay maxay aadana tixgeliyaan ee farsamadii gacantana siiyaan aad iyo aad aan ugu baahannahay reer buula burtwaanii salaame khaasatan gabdhaha buulaha ka soo qayb galay shirkii gabadhaan walaasheena farxiyo oo ka soo qayb galay walaashay baahi badanaa jirto haween haddaan nahay dhib badanaa jiro waxyaalo badan kufsi da'di badanaa jiro oo wax wax ka qabanayana aysan lahayn meel iskugu tagana lahayn marka inaad waxnuu qabatidaan rabnaa walaalay haweenka aad buu dhibaataysan yahay wax walbaa iska jiro baahiyaa jirto dhibaato fara badanaa jiro kufsiyaa jiro marka walaalay haddaa wax noo qabanaysa maasha allah waa ku taageersannahay maanta waxaan rabnaa maadaama aa ururka aad tahay oo haweenka inaad naga bixisid baahida ilaahay waa bixi karo oo baahida aad naga bixisid oo wax noo qabatid oo wax naga gudbisid oo meelaan iskugu tagno xafiis noo yeeshid oo waxyaalaha qaarkeed markay dhacaan aan soo gudbino oo meel aad noo yeeshid oon iskugu imaano oon ku tashanno oo dhib alla dhibkii haweenka gaaro aan la soo xiriirno aan rabno haddaan noo yeeli karto walaala intaasaa kaa codsanayna maadaama na soo salaamti anka dambeyntii guddoomiyaga ururka hanraabta gobolka hiiraan marwe farxiye cabdirashiid cabdi iyo sheegtay in dhammaan fariimo iyo la wadaageen hanraabto degmada buulaburd iyo la wadaagi doonto wasaarado hanraabto hirshabelle iyo tan dowlada federaalka bismillaah ilaahi subxaana watacaala mahad u sugnaatay iskugu keenkeeni saaki madashaan waxaa u mahad celinayaa maamulka degmada buulaburte iyo haweenka ururka haweenka degmada buulaburte sida maanta ay uga soo qayb galeen barnaamijkan oo idinkaga mahad celinayaa anigoo ah guddoomiya ururka haweenka gobolka hiiraan waxaa rabaa inaa dadkan baahiyihii iyo waxyaalihii ay soo gudbisadeen ka urur ahaa haween ahaan anagoo afkiina ku hadlaaya inaa wasaaraddii oo hirshabeelle iyo wasaaradda federaalka u gudbino hadduu ilaaha idhaahdo waxna laga qabta caqabadaha iyo baahiyaha iyo daruufaha ay sheegteen haweenka in wax laga qabto waxaa diyaar u nahay oo idiin ballanqaada insha allah hadduu ilaaha idhaahdo sida ugu dhaqsiyaha badan inii lagu keeno xafiiskii iyo farsamadii gacanta ay codsadeen gabdhaha maadaama waddanka oo galay digaal iyo abaaro iyo fatahaad biyo buuluburta muddo dhowr iyo toban sano waxay ahayd go'doon alxamdulilah laakiin hadda waxaa waaye degmooyinka xorta noqday ka mid tahay waddooyinkii laga xiray waddadaan hadda way u furan tahay galbeedkan inay furantaa rajaynayna insha allah hadduu ilaa yidhaahdo waxaa diyaar u nahay inaan idinla shaqayno xafiisyadiinna aa heshiin xaqii aalaheedaan aa heshiin sidaa u codsateena codsiyada sida ugu dhaqsiyaa badan inaan ugu soo jawaabno insha allah hadduu ilaa yidhaahdo dhammaantiin waa mahadsantihiin kasoo qaybgalkiino